بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada xildhibaanada labada gole labada aqal guddoomiyaha gobolka banaadir ciidamada qalabka sida ee guddoomiyaasha degmooyinka toddobiyo tobanka degmo ee dhallinyarada gobollada waaberi hooyada fanka marti sharafta kale dhallinyarada guud ahaan gurmadka qaranka waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahad iska leh oo maanta suurtageliyey inaan maanta halkan iskugu imaanno waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka mudane taabit iyo guddiyadiisa noo soo qabanqaabiyey furitaankan shirweynaha ololaha nabadeynta gobolka iyo waxaan u mahad celinayaa gobollada waa beri sida wanaagsan sida wanaagsan ay noo soo xasuusay inoo soo xasuusay hawlihii lagu yaqaanay ee wacyigelinta ahaa aad iyo aad ayaan ugu mahad- ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo amaan isxasuusinno xaaladda dalka uu ku jiro waxa weeye xaalad dagaal xaaladdan dalka wuxuu ku jiray muddo toban sano ah waxaa isweydiin leh maxaa keenay ileen dagaal wax sahlan ma aha haddii dagaal uu jiro waxaa istaaga wax alla wixii horumarin ah ay ka mid tahay waxbarasho hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto ganacsi hadday noqoto waxbarasho wax walba waa istaagan haddii uu dagaal jiro maxaa keenay toban sano wakhti yar ma aha maxaa keenay dalkan inuu ku jiro muddo toban sano ah dagaal xaalad dagaal uu ku jiro waxaan idiin sheegayaa caawa cilladda meesha taalla oo rasmiga ah xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro waxaa dagaal ku jira oo keliya dadka dowladda ah oo keliya iyagaa waxaa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro oo qof walba oo soomaaliya muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka maxaa yeelay waxaa jira qaacida waxaa jira qaacida taariikhi ah oo laba kun iyo ka hor la qoray oo military military doctrine ah oo ka hadlaya xaaladaha dagaalka qaacidadaas ama formulahaas waxay leedahay haddii dowladda iyo shacabku aysan wada shaqaynayn ama haddii shacabku uusan la shaqaynayn madaxdiisa ma guulaystaan macnaheeda cidda shacabka ee la shaqaynayso ama cidda shacabka la socota yaa mar walba guulaysata macnaheedu waxay tahay ciidanka keligiis ma guulaysto xukuumadna ma guulaysato shacabkaa guulaysta shacabka cidda ay la socdaan hadday taageerayaan dowladdaas iyo hadday taageerayaan xukuumaddaas iyo hadday taageerayaan ee kalsooni siinayaan madaxdooda madaxdaasi iyo dalkaasi waa guulaystaan macnaheedu waxay tahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa oo muddo toban sano ah weli dagaalkan inuu socdo oo aan isla heli la'nahay taageerada shacabka iyo kalsoonida shacabka ee u qabaan madaxdooda ee u qabaan shacabkeennu waa shacab wanaagsan waa ognahay laakiin mar walba waxaa ku dhex jira shacabka iyo xukuumaddooda ama dowladdooda iyo madaxdooda waxaa ku dhex jira danley yaa ku dhex jirta danleydaasi wax hadda taagan keliya ma ah waxa weeye waa wax soo taxnaa anugu maanta qalbigayga idin kala hadlayaa waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey toddoba bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yidhi dowladdan waa in la mucaarado waa in laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo way maba dhalanba dowladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarashay ku jirtaa markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indha lahayn dhegana lahayn oo ah dhaqan hore u jiray waxaan idinla wadaagayaa caawa arrin sira yaa idinla wadaagayaa waxaad hadda arkaysaan afar sano ka hor way jirtay dowladdii dowladdan ka horraysay markii la doortay iyadoo lix bilood jirtaa yaa layla soo hadlay aniga oo la yidhi waa la mucaaradayaa dowladdaas ee ka soo qayb gal oo xaqiiqa waxa idiin sheegaayo oo waxaan ku yidhi dowladdan lix bilood ay jirtaaye maxay ay samaysoo lagu mucaaradayaa dadka hawshaan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqadaan idiin sheegayaa waxaan kula taliyey oo ilaahay hortiisa ah waxaan ku idhi wakhti ha la siiyo dowladda dowladdu waa curdun haddaa la doortay sannado siiya wakhtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira hal sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka hallaabay waa bini aadane intaas keena oo ummadda u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan laakiin lugaha iyo tafaha yaan la qaban dowladda haddana tii baa socota tafihii baa la rabaa in la qabto oo toban sano ka hor wixii bilowday hadda ay socdaan oo dib loogu noqdo waxyaabaha keenay waxyaabaha keenay in dowladda iyo shacabka la kala fogeeyo waxaa la yidhi been fakatay run ma gaarto markii brobagando iyo been iyo wax aan jirin lagu celceliyo shacabkii rajadooda hoosyaa loo dhigaya waa la qalbi jabinaya sharcigii ee shacabkii ilaan been iyo brobagando iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan waxaan xaqiiqo ahayn taasaa waxay keentay shacabkii iyo dowladdii in la kala fogeeyo taasaa waxaa keentay shacabkii in dowladdoodii ay kalsooni sii siin waayaan oo iyadoo dowladdii lagu dhegan yahay afar sano ee ku dhammaysta wakhtigeedii iyadoon waxba qaban oo lagu dhegan yahay oo isdifaacaysa waxaan idiin sheegayaa xaaladda dagaalaan ku jirno naga bixin mayso waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leennahay halkaas cadow aan leennahay waa qolooyinka nabaddiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna u naxaynin oo carruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowlad u shaqeeyo inuu shacab yahan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaanno aan isku soo noqonna annaga dhexdeenna brobagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira brobagandada beenta ah oo ciidamadii qalabka sideeyey oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanaacana cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkaanu ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno annaga waxaas ogolaan mayno dalkan dhib buu soo maray dhibkii uu soo maray labaatan iyo toddoba sano waa aragtan meeshaan taagannahay waxaan taagannahay in dalkeennii uu ka liito waddammada africa oo dhan uu ka liito annagoo la og yahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la og yahay dad actif inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan lagu yarayn aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yaroo danleey ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhexgeliabiil shaki iyo qabiil dhex gelinaysa ummadda soomaaliyeed way ka kortay hawshaas annagoo xaaladdaas adag annagoo ku jirna wixii dhacay afar iyo tobankii oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxaa taas waxaa taasay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinnay oan ka wada hadlaynay dalkan sidii looga horeen lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabaddiidka oo shabaabka ah oo aanan ummaddeennu u naxaynin waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnamo midnamo qaran u beddelno oo aan ku midoowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hor tagno cadowgan oo oo dhammaystiran dhallinyaradeenna dumarkeenna culammadeenna cid walba leh taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixanno oo aan heshiis ku gaarno annagoo ka hormarinayna wax walbaba danta guud oo wax yarra ka ah oo isku haysanaan meesha ka tuurnay musiibadaas dhacday daran oo ay ku dhinteen dad gaaraya afar boqol oo aan waxba galabsan oo ay ku dhaawacmeen dad afar boqol kor u dhaafaya oo aan waxba galabsan waxay keentay qof walba oo soomaali ah inuu calaamaddaas cas madaxa ku xirto meel kasta ay joogaan ay u midoobaan dadkooda ay u midoobaan dalkooda ay u midoobaan diintooda ay u midoobaan waxaan u mahad celinayaa marka doorkii dhallinyarada ay ka qaateen oo ay isugu soo baxeen oo dareenkooda iyo shucuurtooda wadannimo ay muujiyeen ay bannaanka isugu soo baxeen dhowr maalmood ay muujiyeen midnimo ay muujiyeen inaysan ka baqaynin cadowgaana haysta oo dhibka badan oo meel walba taagan oo ummadda laynaya ay dhiig u shubeen oo gurmad qaran ay u sameeyeen ay ku midoobeen inay bannaanka u soo baxaan oo ay la dagaalaan ay diyaar u noqdaan inay cadowgaasi ummaddaas ummaddooda ay ka qabtaan ay dalkooda ka qabtaan ololahan aan maanta ku baaqnay oo ah nabadgelyada magaalada muqdisho ololahan magaalada muqdisho keliya ma aha ololahan waxaa la rabaa inuu xuubsiibto dhallinyarada soomaaliyeed inay u istaagaan inay u istaagaan ay u kacaan ay u dhaqaaqaan difaaca dalkooda ay u difaacaan waxaan idiin sheegayaa rabaa inaan idin xasuusiyo oo meeshaan dhowr qof ay ay ka sheegeen markaan markii ugu horraysa maaha dhallinyarada soomaaliyeed ay midoobeen markaan markii ugu horraysay ummadda soomaali dhallinyada soomaaliyeed ay iska tuureen gunnimada markaan markii ugu horraysa maaha waa laga horreeyey konton sano ka hor ururkii swilka ahaa ururkii swilka ahaa oo u kacay inay dalka xoreeyaan ururka iyaga keliya ma ahayn wixii dalka xoreeyey waxay ahayd shacabka soomaaliyeed oo ay kasbadeen ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed inaysan qabiil lahayn in aysan inaysan lahayn kala qaybsanaan inay u adeegayaan qaranka soomaaliyeed inay isaga mid yihiin midnimada soomaaliyed inay keenaan taasaa ummadda soomaaliyeed ee ku raacday ummadda soomaaliyeed oo la socota dhallinyaradaasna waa ognahay waxay keeneen kii xorriyaddii aan ku diirsannay muddo soddon sannaha iyagaa keenay hadda marka arrintan dhacday waxaan uga faa'iidaysanaynaa waa anigii dhowr dal tegey waxaan rabaa inaan idinla wadaago suudaan markaan tegey oo aan mas-uuliyiintii suudaan aan la fadhiistay waxay igu yidhaahdeen soo dhallinyaro ma qabtaan aawa dhallinyaradiinnii dhibkaan idin haysta muddo toban sano ah waxaa waxaa ka bixin kara dalkiinna dhallinyaradii dhallinyarada soomaaliyada ka bixin kara waxay siiyeen tusaale yaab leh waxay yidhaahdeen dalkeennu wuxuu leeyahay sagaal xuduud u lahaa hadda ma laha laakiin sagaal xuduud u lahaa hal xuduud maaha inta kale dalalkaas weerar yay ku soo qaadeen waa soo hujuumeen mar kastana dalkaas waxaa ka dagaalaya afar jabhadood yaa ka dagaalaya annaga hadda hal inkaar qabta oo dhib dhib dhib dhib wadayaal ah weeye waxaa nala dagaalaya dowlado deris oo dhib nagu haya ma jiraan waa hal inkaar qaba oo aan islaan ahayn oo aan cidna u naxaynin waxay yidhaahdeen waxaan uga adkaanay imaqla si fiican imaqla waxaan uga adkaanay yidhaahdeen waxaan uga adkaanay dhallinyaradeenii baa kacday yidhaahdeen dhallinyaradii aan abaabulnay dhallinyaradii wax alla wixii iskoo dhiganay qalinka waa dhigeen wax alla wixii shaqaynayay shaqadii waa ka tageen wax alla wixii ganacsadaha lacagihii kulli waa dhaafeen waxay u baxeen kulligood inay dalko dalkaas ka difaacaan sideedaas cadow iyo afartaas jabhadood oo dalka rabay inay burburiyaan intaasna waxaa loogu intaasna waxaa dheeraad ku ahaa waxaa waxay qabeen cunaqabateen hub siyaasadeed maxaan ku idhaahdaa ganacsi wax walbay qabeen waa isku tashadeen dhallinyaradoodaana badbaadisay aaway yidhahdeen dhallinyaradiinni aawo dhallinyaradiinni meeye diyaar muu tihiin diyaar muu tihiin inaad dalkiina difaacdaan diyaar muu tihiin dalka inaad u dhimataan diyaar muu tihiin inaad dhaqaalo ku bixisaan ugu dambayn ugu dambayn dhallinyaro waxaa noo balana dalkan inaan horeenno waxaa noo balana inaad dadkiinna horaysaan waxaa noo balana inaad diintiinna horaysaan oo aad sharaftaan taasna waxaad ku gaaraysaan imaqla taasna waxaa noo balana oo aan ku gaaraynaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qalin ka dhigo waa inuu u soo istaago difaaca dalka marka aad dalkaaga difaacato markaad dalkaaga horaysato marka dalkaagu nabad noqdo markaas weeye waxbarashada waxay ku taaliya shaqo dhallinyarada dhallinyarada shaqaysa waxaa noo balana idinkana dalka inaad xooraysaan soo maaha xorriyadda dalka soo kow ma aha soo muqadas ma aha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu